haween ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa nolosha reerkooda ka maareeyay iibinta raashinka noocyadiisa kala duwan raashinka ay iibiyaan haweenkan ayaa waxaa ka mid a burka bariiska sonkorta baastada iyo saliidda oo ay u iibiyaan qaab jimle iyo tafaariikha dhaqaalaha ay ka helaanna nolosha qoysaskooda ayay ku maareeyaan qaar ka mid a haweenka ka ganacsada raashinka ayaa ka warbixiyey faa'iidada ay ka helaan ka ganacsiga raashinka sida nolosha qoysaskooda ay uga maareeyaan iyo haddii ay jiraan caqabada ay la kulmaan maamooyinka waxaa ka mid ah raashiinka ka ganacsado sida burka bariiska sokorta saliidda maamooyinka ka ganacsadaa ku jira amari meelahaasaa ka dalbada waxaa gaariya noo keeno sida inatareega iyo candhameedlaha iyo gaariyaashaasaa naloo soo saaraa walaa waxa u doortay waxaa isdhahay waxa keliya haataan dhulka kaaga dhiceen raashiinka waa ilan dadkan raashiinka ma maarmaan maoo alxamdulilah waxaa waaye ilmahana waa ugu dhiibtaa biilkoodana waa ugu soo dhacsadaan waa ugu bixiyaa waxbarashada dugsiga iyo iskuulka labadaba walaa horta waa iska dhib badantaa ma fahantay markaa raashiin aa gadaysid waxaa waaye dhibaatooyin fara badanay leedahay wax ililaalisaa ku dilaayo haddana dukaanka markii la dhigaayo waxaa waaye dukaamankan waa taqaanaama oo waxaa ku badan wax oo gooynaayo sida dooliga oo kale oo gooynaayo jawaanka subax subaxyada ka mid ah hadda igu khasaaraha badneeda waxay ahayd ani waxaa u umaaday saliid oo tabanle ah oo waxa igaga daadatay oo dooli intoo cuno hoos dhanoo ka cunay aa iyadoo dhulka daadsan dhulkana iga haleysay anigana i khasaarisa u umaaday subax subaxeeda ka mida marka khasaaraheeda waa badan yahay waxyaabaha raashiinka jimlada tafaariiqdan ka ganacsadaa maasha allah noloshaydan waa ka maaraya aad iyo aadan aan u fiican tahay raashiinka waxaa ka tirsadaa muqdisho iyaga imaadaa sida jamlada waa ku bixiyaa sida tafaariiqda waa ku bixiyaa meel alaal meesha iga soo gashaan ka bixiyaa marka xamarowna iiga imaada isiga maasha allah waa fiican yahay raashiinka ma kacsano waa iska degan yahay jawi degan hadda waa sidii ugu fiicneed maasha allah maruu kacsan yahay waa jirta laakiin hadda waa hadda maasha allah waa fiican yahay hadda jamlada u badan yahay raashiinka dadka jamlada gataa u badan tafaariiqda warax yar yaroo iska dan yar aha gato laakiin dadka badanaa jamlada u badan yahay raashiinka jamlada badan loo iibsadaa tafaariiqda walax yar waay laakiin jamlada u badan tahay to ee raashiinka bisha magay dhammaatoo kale raashiinka wixii qof walba waxay cunayso ku filan bishaas qaadanayeen dadkii haafaf cunayay dadkii loorar cunayay dadkii ruucrubaay cunayay nin walba taagtiisa bisha magay dhammaatoo u qaataan saasayna guryaha ugu goysaan saasa anigana ku iibinaa caqabadaha waa iska badan yihiin marka maxay tahay waan iska maaraynaa caqabadaha si walbay ku timaado waa iska maaraynaa marmarka qaar waxaa dhacaysa inaad adigoo haafhaaf kugu xirin sajal yihiin rubaca u baahana in lagu dhaho adigoo tumina u baahana dhaadid nin walbana siduu markaas ku macaamilahan ula macaamilnaa nin walbaba siduu wax ku rabaan wax u siinaa markaas haweenka soomaaliyeed ayaa door weyn ka qaata jiritaanka qoyska gaar ahaan dhanka dhaqaalaha iyagoona qabta shaqooyin kala duwan oo ay ka maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskooda